diini maxamed diini oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in dagaalkii uu xasan sheekh ku dhawaaqay saddex sano ka hor uu ahaa dagaal ay soo go'aamiyeen shisheeyaha dalka ku sugan uuna ahaa dagaal aan loo fakarin qorshe cadna meel loo dhigin wuxuu tilmaamay in xilligaas ay shisheeyuhu la kulmeen xasan sheekh maxamuud una sheegeen inuu fursad haysto tan iyo labada kun afar iyo labaatanka wixii xilligaas ka dambeeyana aanay iyagu sii taageeri doonin duulaanka ciidamada shisheeyaha dowladda markii hore oo shabaab lala dagaalamayey qorshe ay iyadu dejisay habeenkii madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud international communitiga u yeeray waxay dhaheen waqti ma haysatid twenty twenty four december aa haysataa haddaa twenty twenty four la gaaro annaga wax bajadoon u hayno ciidankan soomaaliya waardiye lama arko ama wadanka shabaab ku wareeji ama wadanka iska dhici waxaana kugula talinaynaa wax allo aad samayn karta hadda inaad xabadda bilowdo madaxweyne isagoon wax tilaabaa qaaday ayaa waxaa bilowday si kadiis ay ku bilowday hiiraanay ka bilaabatay dowladduna markaas waxay ku khasbanaatay inay ay taageerto garab siiso laakiin qorshe la dejiyey oo farsamaysan oo habaysan oo bajadgaraysan istaraatiijiye iyo maabab iyo wax la dejiyey midna dagaalkaas kuma gelin diini maxamed diini ayaa sidoo kale sheegay in xasan sheekh halkii looga fadhiyey inuu ku mashquulo dagaalka uu u soo jeestay dhulboobka magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladdu intii yartaaheed markii ay dhacday kabacdi mashruuc kale oo fayl kale furatay dastuurka la yidhaahdo waxay kaloo furatay fayl kaloo la yidhaahdo maaragtay dhulboob hal sano iyo bar dowladdu waa ka mashquulsaneed inta shabaabku ciidan inta soo tababartaan hal sano iyo baroo waqtiga helay waxaa marba marka ka dambaysa soo badanaya dadka ka hadlaya jabka iyo amni darada soo wajahday dowladda federaalka kadib markii xarakada shabaabulmujaahidiin ay dagaal ku qabsatay deegaano istaraatiiji ah oo dhaca shabeellooyinka iyo hiiraan madaxda villa soomaaliya iyo shisheeyaha ku sugan dalka oo qayb ka ah duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday ummadda soomaaliyeed iyo diintooda ayaa waxa ay dhabano hays ka muujinayaan falalka weerarada qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee waayadii u dambaysay lagu arkayey gudaha caasimadda muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka si kastaba waxaa meesha ka baxay oo gebi ahaanba muuqan ballanqaadyadii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh tan iyo xilligii doorashadiisa ay ahayd in amniga dalka ay dowladdiisu wax ka qabanayso islamarkaana mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjari doonto muddo kooban khubarada ka faalooda ammaanka ayaa taa beddelkeeda tilmaamaya in xasan sheekh maxamuud ku fashilmay hanashada amniga waddanka iyagoo sheegay in amni xumida dalka ka jirta laga sawiran karo fashilka amni ee yaalla caasimadda soomaaliya ee muqdisho